iyo kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo uu caawa marti igu yahay fanaanka maxamed cabdulaahi isaaq oo ku magac dheer gallayr gallayr waa fanaan qaada heeso ka tarjuma wacyiga guud ee bulshada islamarkaana sameeya tixo uu bulshada kula hadlayo iyo kuwo kale caawa ayuu fanaan gallayr qayb ka mid ah fankiisa noogu soo bandhigayaa barnaamijkan caweyska washington waa ku faraxsanaha marka ugu horeysa in barnaamijkan caweyska washington aada caawa igala qeybgelaysid soo dhowow bal dhegeystayaasha isbar galayr waa nin nocey waa qof ma galayr waa nin dhalinyaro ah oo fanaan ah berigiis horena in sports iska ahaan jiray mararka qaarkoodna macnihii waxa isku dadayo inuu celiyo magarta galayr waa ninka ah waayahay galayr mar kale kusoo dhowow bal barnaamijka caweyska washington iyo ka warqabkaaga ma dhegeysataa barnaamijka caweyska aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad nolosha cawska aad baan usaxanahay haye bal barnaamijka xusuustaada dib ugu laabo maxaa barnaamijkan aad ka xusuusataa wallahi barnaamijka waxyaaba badan baan ka dhegeysaa laakiin aad waxaan uxiiseyaa fanka iyo suugaanta markii aad fanaaniinta hore wareegsanaysaan dadkii hore macnihii macnihii bay fanku soo barbaariyey waayahay soo dhawow soo aad baan udhegeysaa waayahay soo dhawow nin dhali nin dhalinyaraa tahay heesaha aad qaado maadigaa sameeyey mise waa laguu sameeyey heesaha macnihii qaar aan sameeyena waa jirtaa waa ay jiraan kuwa la ii sameeyena waa ay jiraan ma garatay waa gartay marka kuwa adiga aad samaysay maxaa ku salaysaa ma dhalinyaradaad ku salaysaa ma wacyiga guudaad ku salaysaa heesahaagu maxay ka hadlaan inta badan wallahi o de hanti horta waxaan ka sameeyaa marka wax sameynayo de waxa laiskama sameyn karo ilaa ilaa qiso aad hesho mooyaa wacyiga guud baan wacyiga guud baan inta badan ka sameeya waayo fanka macnihii soomaaliyeed waa meesha bulshada laga hago inkastoo hadda macnihii de dawlad jabkii markii uu naga dhacay uu nagu dhacay wax walba ay burbureen oo macnihii de suugaantii iyo fankiiba dhinaca loo adeegsaday inkastoo macnihii fanka soomaaliyeed macnihii de markiisa hore iyo suugaanta soomaaliyeed bulshada macnihii de lagu hogaamiyo oo macnihii dhanka wanaagsan wax loogu sheegi jira haddase dawlad jabkii markii uu nagu nagu dhacay macnihii de dhinacii xumaa iyo waxyaaba badan loo adeegsaday iyo dad macnihii de aana u ahaynba macnihii de aana macnihii de wixii aana ulahayn hawlahooda waayahay bal waxaad noo soo qabataa heesaha aad qaado bal tan kuugu caansan ee dadku aadka u jecel yahay noo soo qabo heesaha aan sameeyo waa ay badan yihiin hase yeeshee laakiin heeskii ugu dambeysay ay baan kuu soo dayn doonaa waxaa la yidhaahdaa xakamo waxaan ka sameeyey krisaan ka sameeyey waayo muddooyinkan dambe burburkiisu u dhacay iyo reerahu kala fogaanshaha iyo waxyaabaha badan awgood reerihii soomaaliyeed mushkulooyin fara badan baa ka dhacay ma garatay marka waxaan ka sameeyey mushkuladaha reerahaan ka oo waana kisa kulay hadda kuma dhamaystiri karo laakiin iyadoo suugaan ahaan aan kuusoo daynhayaa waxaa la yidhahdaa xakamo waxayna ka hadlaysaa waawaaniya wax sheeg oo heeskii ugu dambeeyey oon sameeyey laxankeeda iyo ereyadeeda anaa iskale bulashadii naftayday iska ciyo dareenkiyo xasuusamaan ka taalay xaaskaan jeclaayo haddii ila wadaagtaay umako umakuure ashan adiga ku xalan hilo kalena aan rabin hana laguma jiido lama dhaafsha xawdii hele nabadi taaliyo xariirbo xariirbo hala tiisha noloshu maxad ka arkayo wajo iyo xasarad badan xalku kuma yimaadeen xakamee naftaadu igada xadgudubyada
noloshuna xakaariyo xujo iyo xasarad badan xalku kuma yimaadee xakamee naftaadu igada xadgudubyada marka heestan heestan waxaad sheegtay inay tahay heestaadii ugu dambeysay ee ka hadlaysay xilidan dambe iyo qoysaska marka ma qiso dhabaad ku salaysay mise si guud waxyaabaha bulshada ka dhexdhacaa intaad yaro dhuuxdhuuxdaad ka samaysay la wallahi qiso dhaba weliba xanuun badan ayaan ka sameeyey hase yeeshee laakiin waa dawadeedii waa la helay markii la sameeyaa dawadeedii la helay ma garat haye qisada wax ma ka taaban kartaa in yar qisadu qisadu hadda micnihii qisadu wakti kale ama ama amaan ka sheekeeyaa hadda dawadeed waa la helay waa lalaga gudbay ma markii heesta la qaaday bay xallisantay mise iskeed bay isaga xallisantay oo dawadii la helay heeska dawadiiba heeskuu noqdo waayo heesku waxay ka hadlay ka hadlaysaa mushkulado iyo micnihii wax waawaane iyo wax sheeg micnihii ciddii loo sameeyey fariinta waa ay gaartay waa inay ku dawowday waayahay bal heestaas iyadoo muusigii saaran yahay baan qadar ka dhegaysanaynaa
xulashadii naftayda iska iyo dareenkiyo xasuusumaan ka taalaay xaaskaan jeclaayo biila wadaagtaa maqoon buure xulashadii naftayda iska iyo dareenkiyo xasuusumaan ka taalaay askaan jeclaayo biila wadaagtaa maqoon buure kashan adiga ku xalan ila kalena aan rabin hana laguma jiido lama dhaaf shaxawdi xirinabadi taaliyo xariirbo xariir baa la siiyasho kashan adiga ku xalan ila kalena aan rabin hana laguma jiido lama dhaaf shaxawdi xirinabadi taaliyo xariirbo xariir baa la siiyasho noloshuna xagka arkayo xujo iyo xasarad badan halku kuma yimaadee xakamee naftaadu digada xagudubyada noloshuna xagka arkayo xujo iyo xasarad badan halku kuma yimaadee xakamee naftaadu digada xagudubyada dadku wada xigaaliyo xabiibkeenna ma ahe arbaa xumaantiyo xajinee la taagane xasibkiyo cadaawa ee xogteenu kaa helin dadku wada xigaaliyo xabiibkeenna ma ahe arbaa xumaantiyo xajinela taagane xasabkiyo cadaawaha iyo xogteenu kaa helin
waayahay intaasaan uga gudbaynaa heestaasi xakamo oo sidaad oo sidaad sheegtay ilaahay ku daweeyey ujeeddadii laga lahaa qisadii laga sameeyey marka marka marka bal si guud nin dhallinyaraa tahay dhallinyarada iyo jacaylkana waa la isxejiyaa adigoo nin dhallinyaro ah haddii lagu yidhaahdo balqeex ama sharax ama sifo ka bixi jacayl maxaad jacayl ku sifayn lahayd
wallahi jacaylku rag horaaba horey u qeexay jacaylku waa wax waa wax wanaagsan ma garatay rag horaa waa macaan ama waa qaraar hadba siduu kuu soo mara rag horaa jiri moogta awaalin horaa tiri jacaylku laakiin micnihii dee haddii waxaan ku qeexi karaa aniga jacaylku waa wax wanaagsan oo horumar ah iyo nolol waa haddii dhanka wanaagsan laga istaago haye sida saalax qaasin uu yidhi waa macaan ama qaraar hadba siduu kuu soo maro mar- Ha- ha- marka marka hadba uu waa siduu kuu soo mara ha haye marka uu macaan yahay siduu u egyahay wallahi dee marka uu macaan yahay wax lagu qiyaasi karo malay markuu qaraa mark- mark- mark- mark- marka marka uu qaraar yahayna aad buu u xanuun badan yahay kolay dooyaabahii dooyaabahuu soo maray waa ay wax badan bay ka garan karaan kolay aniguna qayb inaan ka aanu marayn dee dadka uu soo maray inkastoo aan ku guulaysto ha inkastoo aan ku guulaysto oo alxamdulilah mirihiisiina aan hayo haye ma mid qaraar baa ku soo maray mise mid macaan mise isagoo musho kaloo isku dar ah wallahi mid caan baa soo maray dee adduun adduun mushkilada kama dhamaato laakiin alxamdulilah maanta berihiisi waan hayaa oo awlaadisiibaba ii joogto maasha allah marka jacaylkii macaanaa dhinacaasuu kula aaday oo mirihiisi baad hesho oo hadda aad muusanaysaa muudsanaysaa Mhm. ahe marka waa dhacdaa mararka qaarkood dee adduun mushkil kama dhamaato mararka qaarkood wuu iska wuu wuu iska qaraaraanayaa laakiin alxamdulilah ugu dambeyn waa macaan yahay haddii ilaahay kuu maceeyo wuxuu mirahoodiiba miraho- mirahoodiiba haddaad hesho waad haysaa macaankoodii waaye waaye waxaad sheegtay inuu isaga ku soo maray si guud baad nooga baxday laakiin markaad aragto dhalinyarada iyo jacaylka iyo siday isu hayaan iyadan maxaa ku sifayn lahayd wallahi sugaan aan ka joogayaa waxay ahayd dhalinyarada jacaylka macnihii dee oo hadda muddooyinkan damba waxaan leeyahay jacaylku ka hor intaaba je- wax jeclaan in la tabacdaa ka horeyso in la tabcado magar maxaa ha maxaa ula jeedaa maanta maanta aan ka jacaylku wuxuu u baahan yahay dee macnihii dee jacaylku haddii uu samaysto haddii uu samaysmo wax wuxuu u baahan yahay lagu hayo shidaal waxyaabaha lagu hayn karana waxaa u badan dhaqaalaha dhaqaalo haye oo oo shidaalkii jacaylka ah socodsiinayay ha barbi ha ma garatay ha- haddii haddii dhaqaale la waayo maxaa dhacaya wallahi dee mushkiladihiisu way iska badan yihiin ba- cid adkaysi badan ubaa ka bixi karto aada u adkaysi badan labada dhinac ubaa ka bixi karto hase yeeshee laakiin inta badan soomaalida jacaylkeedu wuxuu la burburaa dhaqaala darro awgood awgeed waa gartay marka marka jacaylka iyo dhaqaalaha uu isku xiran yahaad leedahay jacayl aan dhaqaalo lahayn maba jiri karaba ma ma aada uma badno wuu jiri karaa laakiin aada uma badno marka waxaan leeyahay micnihii intaada jacayl samayn ka hor waa inaad micnihii dee tacab la imaadaa
waxaad isoo micnihii jacaylkii aad samaysay aada u hanato waxaad isoo xasuusisay gallayrow adaa ku watee kolleyba haddaad fanaan tahay heesana qaado kuwana aad samayso een, heesihii hore loo qaadana kolley qaarkood waad haysaa hees la yidhaahdo caashaqa habaayicin oo ay wada qaadaan magool iyo allah u naxariistee een, xasan aadan samater Mhm. xasan aadan ma og tahay curyaankuba caga looma waayin ceenka waxaa loo yiri kuwa cararayee ladan markuu xasan aadan lahaa
Ah, inay ku cimri- inay ku cimri qaataan markay magool ku jawaabayso waa soo koobayaa adigoo aan adigoo aan cuud dhaqan caashaqan ku taabtaan cudurdaar u yeelay ceeb kale miyaan dhigay
aad iyo aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad marka aad ti iyo aad marka tii aad xoojinaysaa maanta aad iyo aad aad iyo aad ha marka heesta aad ka Aad iyo samayso aad.
maxay ahayd Dee horta micnihii een, waxaan ka sameeyey waxaan ka sameeyey eh, maanta ayaan ka sameeyey qabkay udhacaysana maxay ahayd micnihii horta jacaylku micnihii dee waa nolol la samaynayo oo mustaqbal ah moogta aad iyo aad oo guur ah ha asalka meesha u dambeeya dee waa guur iyo micnihii dee awlaad iyo waxaad doonayso dee reer wanaagsan ee oo aad ku degto waxaad doonayso marka marka waxay ahayd eh, waxaa yidhi hanashada gayaan iyo hami guur markuu yahay hanasha hanashada gayaan iyo hami guur markay tahay tag baa hebela raaco horumarkay rabeen iyo hayaankoodii gabay oo ka habsaamay dunide halma kuu dardaarma hantina idu waa dhibe adigoon haleeliyo horweyn geela iyo maal labadaa midkood hayn dumar lama haweystee inta aadan holinbaa loo soo humhumiya haddii kale hantaaqiyo kororro aan isqabaniyo huunka iyo waxyeelada hoy intaad u noqotaa halaq iyo abeesiyo haadiyo waraabuhu hilibkaada cunayaan haasaabo dumar iyo kami guur markay tahay hooso lalama boodee inta aad la hoyanbaa halka ay ku adabtiyo hanaankiiyo garaadkiiyo hooyadeenna raajaa hiddaheenna guud iyo harsamaanta diinta iyo dhaqankeenna hodanka ah anigoon hareer marin ilbahaagu inan yaho habeen bay horseed iyo hiilkaaga baahdaan marka waxaan ka sameeyey intaadan guursan ka hor waxyaabaha lagaaga baahan yahay dhallinyarada guurdoonkaad kula hadlaysay miya ha nayar guurdoonkaan kula hadlaya oo rag iyo dumarba leh laakiin laakiin laakiin waxa ha rag iyo dumar bale
oo dumar oo dumarkana ma waxaad lahayd adinkuna wax tabcada haddaad rabtaan jaceylkiina inuu Een.
meel maro
maya maya anagu anagu dad islaam aan nahay haddana soomaali ah dumarku macnihiisa xuquuqday leeyihiin xuquuqda dumarku ay leeyihiin waa macnihi de waa inay awlaada iyo ubadka ay koriso gurigana ay joogto in la kafaalo qaadaa shacabku waxaa laga rabaa mar shacabku marka waxaa laga rabo waa ragga markaasaa lahayd gabadha marka horteeda inay- in- in- inay xulato xaq bay u leedahay cidda ay guursanayso iyo cidday wax la wadaagayso xaq bay u leedahay laakiinse shacabku markuu yimaado waxaa laga rabaa ninka Een, galeer marka aad sidaas leedahay intaada wax jeclaan ka hor wax tabco markaad leedahay ma ma Mhm.
wax ma wax runoo kuu muuqday ama qisooyin dhabood aragtay oo adiguba ku soo maray amaad goobjoog u aheed aad ka samaynaysay mise mise ra'yiga guud aad qabtaa sidaasa wax dhabo ii muuqday baan ka sameeyey ma garatay a dhacdooyin aan arkahayay oo micnihii goobjoog baan ka ahaa inta badan jacaylo badanoo dhaqaale la-aan la burburay ahe waa sida ayada waa mushkiladda ugu badan ee micnihii dee wax walbo markii la jacaylka waa la samayn karaa laakiinse harashada waxyaabaha wax lagu hanto dhaqaalaha kow ka ah furaha nolosha waa dhaqaalaha waaya waxaan rabaa marka inaan ka gudubno een, heesaha kale aad samaysay ee adiga sida gaarka ah aad u dareento ama aad u jeceshahay ee macnaha kuu leh dabcan dhammaantood macnay kuu leeyihiin laakiin kuwa adiga sida gaarka ah kuu soo jiita ee heesahaaga ka mid ah wallaahi de hees hadda aan sameeyey oo micnihii laxankeeda aan daydayahayo oo ilacii aan ku aamino lahay ayaa jirto waxaan u sameeyey gabar yaroon dhalay ayaan u sameeyey micnihii dareen waa dareen gooni ah yay igu ahayd markaan samaynayey maaqaan dareenkayga aad buu u bedelmay kullay kama sheekeyn karo marka eeska waxaa la yihi weli ma aysa soo bixin waa ay dheer tahay waa maanse dheer kollay hees inaan ka dhigan rabaa laxankeedii baan daydayahayaa inkastoo anigana aan sameeyo dad kalena aan micnihii la raadinayo wuxuuna sideeda waxay ku wanaagsan yihiin booskooda in la dhigo inta badan
aad iyo aad Marka- gabar yaroo aan aan dhalay baan u sameeyey oo rumaan la yidhaahdo marka waxay u bilaabanaysa saa iska tan inkastood agtaydiiyo meel aan kaa ilaashiyo afrikaba ka dheer tahay waayo gabadhayda waan kala sugay yurub iyo waxaan joognay waxaan kala joognay africa haye inkastood ag- inkastood agtaydiyo meel aan kaa ilaashiyay afrikaba ka dheer tahay inantii aan dhalayay umul iyo xanuun baan aawadaa dareema waase amar ilaahay ururada dhacaysiiyo umuurtiiyo dhibaatadan aqalkeeni daashaday haws eesku arrimo badan buu hu- yuu hugsan yahay marka gabadha macnihii dee yaan la hadlahayaa marka aniga alla waan ogsoonyo way idlaani doontaa ilahiskii naftaydaay ayaantii aad dhalataa farxadna igu onkayoo iska waxaan u jecelahay aabba adiga weeyaan aroortiiyo habeenkiina adaan kuu duceeyaa inkastoo adduunyadan bejkan waa bejka markaan samaynayo waa bejka macnihii dee dareen gooni igu dhaliyey oo macnihii dee xataa ilin aan xakameyn waayay baa soo dhaafay ilaa musquul aan la galo dadku si aysan ii dareemin waad la dhuumatay ilintii baan u- ilaa macnihii dee meel musquul aan la galo waad aysan istiilaysa bulshada aan dhex jooga ii dareemin waad istiilaysaa miya ragga soomaalida istiilkaasaa lagu ogayay is adkaynta inay ilmada qarsadaan aad aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad haye marka wa- waxay ahayd inkastoo adduunyadan itirooyin baasi ay eeba badan tahay ilxunkuma arkayse udgoon hooyadaa iyo eebaan kugu ammaansaday udgoon hooyadaa iyo eebaan kugu ammaansaday anna ulashadeedii iyo uurnugeen kalgacalkaan la ee- anna- anna ulashadeedii iyo uurnugeen kalgacalkaan la eedaadayaayo ubadkii dhaqaaqaba adigaan ku moodo indhahaan la raaca adiguna habboonay curadda habboon waxaa la yidhahdaa aniga xaaskayga adiguna habboonay curaddeena ugudka darxumada ka eego sharciga iyo axkaamta iyo aqoonta iyo kitaabka sharciga iyo axkaamta iyo aqoonta iyo kitaabkii ku abaday islam islaamnimo adiguna ogaasay aan kula dardaarme dhaqankii iyo asluubtii aan ku dhaadanayniyo sharaftaada aaboy weligaaba ido dhinacyo badan bay taabanaysaa marka bal inaa hadda sii fafaahiyo fafaahinteeda kolley mar un bay dhici doontaa hadduu alla idmo laakiinse wixii aan sameynaya heeskii ila xanuun banaa heeskaas u ahaa oo dareenka gooniya igu dhaliyeen sida ka muuqata gabadhaada way kaa fog tahay meel adiga kaa fogeyna ku dhalatay sidaan qiyaastahay marka fariintaasaad isku daweynaysa oo isku yara qaboojinaysay a aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waa gartay ahay marka marka marka ugu dambayntii galeyr Mhm.
dhalinyaro dhalinyaro badanaa ku dhegaysanaysa oo kugu sheeko ah oo sheekooyinka adiga ku soo maray iyo kuwa haddaba aad ku haysta ama aad ku jirto kuwo lamida ku jira Mhm.
maxaa fariinoo u diri lahayd walaal waxaan dhihi lahaa horta waa waa bulshadii indheheeyi waxaan dhihi lahaa wanaagga ummadda iyo in laga shaqeeyo iyo dalka intaba waxyaabaha xumaantana aada iskaga dhawra waa gartay marka een, toddobaadkan waxaa lagu jiraa toddobaadkii sideedda maarso maalintii haweenweynaha adduunka hooyaa ku dhashay waa haween gabar baad hadda aad tix u tirinaysay oo aad dhashay waa haween iyadana hooyaa dhashay way kula dhalatay maxaad ku leedahay haweenweynaha adduunka meel kastay joogaan gaar ahaan kuwa soomaalida ee waalidka ay kow ka yihiin aha hadda kahor baan macnihii de waxaan ka yara sameeyey haweenka maanto yaroo gaaban oo nihi de haween aada loo samaynayo markaan arkay de oo de raggu waa isku dhadhawan yahay oo de macnihi gabar yaroo gabdho yaroo aada u cabanahayo oo macnihi de aada loogu dayac loogu loogu dacsiyey maraan arkay baan wax wax yar ka yara yiri haye marka ha marka macnihii de dumarkaan ka yara sameeyey oo macnihii de dumarku macnihi waxaan leeyahay marna waa hooyada marna waa walaasha marna macnihii waa waa mid aad dhashay ma garatay mar walba hana hala hala wanaajiyo gabdhaha soomaaliyeed ragoo waa lama huraan mar waa harac iyo qabow hoostooda lagu gamaa mar waa hanti iyo macaan mar waa hanti iyo macaan digsiga nolosheenna iyo horseed weeyaan la hubo mar waa hooy iyo udgoon bilowga naftaada iyo haraadkay kaa bashaan mar waa haldhaadaad dhashiyo hagaagsan walaalaha hareeraha kaa socdo uqiyo uqiya kaa dhowra cadow mar waa hooyada macaan dhib iyo howl kula marto halyeeyadii noo kiciya hanadada haatanba muraadada nuujisay hablaha soomaaliyeed tungi iyo halis yaan la badin hablaha hablaha soomaaliyeed tungi iyo halis yaan la badin waxaan ka sameeyey hablaha ayaan ka sameeyey marka waxaan arkay rag macnihii dee fara badan oo noocyo kala duwan laho gabdhaha macnihii dee social mediaha aada ugu jijiidahaya intii ay soo xumeeyeen marka inta tan ayaan ka iri aad baad umahadsantaha ugu dambeyntii marka heesta ugu dambeysa aad usoo qabanayso dhegeystayaashaada iyo guud ahaan dhegeystayaasha ku xiran caweyska
waxaan usoo qabanaya hees la yihaahdo hees la yihaahdo hees hees baan usoo qabanaya waxaan gabaryaha jacay la yihaahdo waxaan samaysay gabar abwaanad ah oo la yihaahdo xalwo bulxan cali oo reer reer nairobi ah oo aad baan uga salaamaya meeshan ayadana laxanku waxaa ku laray wada noole maxamed sheekh cabdullaahi wada noole ustaad la yihahda ayaa ku laray codkuna waa aniga muusiga waxaa garaacayo nin saaxiibo aan nahay xasan cujeeri cajibi la yidhaahdo marka heeskaasaan ugu soo gabagabaynaya waxayna u bilaabanaysaa sidaasan maxaa gabar yahay jacay arta igodoomiyo intuu kuna joogi baday dayaankikaaga haray maxaan jamci waaye jiis hurdadu iga guurtayo afuro aankaaga go-ay ma garatay aad baad umahadsan tahay galeyr waa ku salaamaya mar kale waadna ku mahadsan tahay in barnaamijka caweyska washington aada caawa aada nagala qayb gashay sorry walaashahay intaas ayaa dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan oo marti igu ahaa fanaanka maxamed cabdulaahi isaaq oo ku magac dheer gallayr barnaamijkana waxaan kusoo xirayaa heestan uu qaadayo fanaan gallayr intaan mar kale hawada ku kulmayno waa caasho ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
ku habayo berka oyadi kalgacalkaa